أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan labaatan iyo shan askari oo isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda xabashada etoobiya oo magaalada adisaaba ugu yeertay madaxa maamul goboleedka ashaadola dirirka ah ee isugu yeeray somalilan dagaalo culus oo sababay khasaare kala duwan oo ka dhacay deegaano dhaca waqooyiga dalka etoobiya wilaayada jubbada dhexe oo mashruuc kobcinta dhanka xoolaha ah u samaysay xogoldhaqatada ku dhaqan degmada jirib ee wilaayadaas maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan oo adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan in ka badan labaatan iyo shan askari oo isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya waa silsilado howlgallo ah oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen ilaa saddex wilaayo oo kale ah shabeellaha dhexe jubbada hoose iyo shabeellaha hoose kuwaas oo lagu naafiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee duulaanka shareecala dirirka ku soo qaaday dalkan muslimka ee soomaaliya aan ku horumarno wilaayada shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar ku qaaday fariisin maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanada qalimow iyo xawaaley oo ka tirsan shabeellaha dhexe weerarkaasi allah fadligiis waxay mujaahidiinta ku dileen ilaa lix askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawaceen ilaa sagaal askari oo isla murtadiinta ah dhanka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayadaasi waxay madaafiic ku garaaceen xerada kufaarta kenya ee deegaanka kulbiyo xilliga duqeynta waxaa xerada ku sugnaa oo booqasho ku jooga gaalo caddaan oo amerikaan ah madaafiicdaasi waxaa allah fadligii ku baktiyey ilaa laba askari oo kufaarta kenya ah waxaana ku dhaawacmeen laba askari oo isla kufaarta kenya ah iyo murta soomaali ah gaaladii ameerikaanka ee ku sugnaa deegaanka ee booqashada ku yimid ayaa lasoo sheegayaa inuu gaaray khasaare balse weli xog rasmi ah lagama hayo inta uu leegyahay dhinaca wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayadaasi waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa nisa goobtaasi oo ku taala gudaha magaalada marka qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ahaa isla shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiinta kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya duleedka degmada owdhiigle waxaana kaminkaasi ku dhaawacmeen laba askari oo murtadiin ah howlgalladani oo isugu jira weerar toos ah madaafiic qaraxyo iyo kamiin waxay qayb ka noqonayaan weerarada ciidamada mujaahidiinta ay la beegsanayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta kuwaasoo cadowga allah kala kulmaan dhiigba xoogan dowladda xabashada etoobiya ayaa magaalada adisaababa uga yeertay madaxa maamul goboleedka ashaadola dirirka ah ee isugu yeeray somalilan faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan laba maalmood kadib markii uu asmare ka dhacay kulankii saddex geesoodka ahaa ee mucaaradka loogu muujinaya nidaamka abay axmed ayay dowladda xabashida etoobiya u yeertay mid ka mida dabadhifyadeeda ugu muhiimsan soomaaliya xafiiska amniga dowladda etoobiya ayaa shalay gelinkii dambe muuse biixi cabdi ku wargeliyey inuu iska xaadiriyo magaalada adis ababa halkaasoo kulamo uu kula qaadan doono abay axmed iyo la taliyayaashiisa la wareedyo ayaa sheegaya in etoobiya ay muuse biixi siin doonto awaamir cusub oo uu ugu saxiixayo dhul iyo biyo ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed wararka qaar ayaa sheegaya in muuse iyo abay axmed ay isla soo saari doonaan go-aanno cusub oo lagu caragelinayo hogaamiyayaashii khamiistii lasoo dhaafay kulanka ku yeeshay magaalada asmara ee caasimadda dalka elitereya taageerayaasha maamulka ashaadaladirirka ah ee somalilan ayaa baraha bulshada isla dhex qaadaya in safarka muuse biixi ee adisababa uu daaran yahay dhaqangelinta is-afgaradkii xaaraanta ahaa ee labada dhinac dhex maray kowdii bishii janaayo ee lasoo dhaafay is-afgaradkaas oo xabishida itoobiya u oggolaanayay qaadashada qayb ka mid ah badda soomaaliya iyo inay saldhig ciidan ka dhistaan xeebaha degmada saylac ee gobolka awdal dagaalo culus oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay deegaano dhaca waqooyiga dalka itoobiya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaakin cali aadan cabdulaahi caliyare maamulka amxaarada ee dhaca waqooyiga dalka itoobiya waxaa ka soconaya iska horimaadyo culus oo u dhexeeya ciidamada milatariga dowladda xabashida itoobiya iyo maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ah ee faano jabhadda faano waxa ay sheegtay inay ka hortagtay oo ay fashilisay duulaan cusub oo uu taliska abi axmed kaga dhawaaqay ismaamulka amxaarada kaasiyo ujeedka ugu weyn ee laga lahaa uu yahay in lagu weyqo awoodda faano oo dhul badan ka faramaroojisay ciidamada milatariga itoobiya muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ee taabacsan jabhadda dagaalka adag kula jirta nidaamka abiy axmed ayaa muujinaya ciidamo fara badan oo milatariga ka tirsan oo ay gacanta ku dhigeen maleeshiyaadka jabhadda xureynta dadka amxarada ee faano loo yaqaan kooxdu waxa ay sheegtay in in ka badan konton askari oo ka mid ah ciidamadaasi ay ku qabatay tililgojaam kadib markii ay hareereeyeen xeradooda taasi oo keentay in ciidamadu isdhiibaan oo ay gacanta u galaan maleeshiyaadkii loo soo diray inay burburiyaan muuqaalada ayaa muujinayay guuldarada ku habsatay ciidanka abiy axmed usoo diray duulaanka cusub ee ka dhanka ah maleeshiyaadka mucaaradka ee faano askar niyad jabsan oo madaxa foorarinaya ayaa lagu arkaya muuqaalada ay faafiyeen mucaaradka dagaalka kula jira xukuumadda adis ababa muuqaalo kale oo internetka lagu faafiyey ayaa muujinaya ciidamo fara badan oo gacanta usoo galay faano waxayna jabhaddu sheegtay in arrimahaasi ay yihiin kuwa ka turjumaya sida uu u fashilmay gulufdagaaleedka cusub ee maalmo ka hor lagu soo qaaday iska horimaadyadan boqolaalka askari looga qabtay ciidanka milatariga itoobiya ayaa kusoo beegmaya xilli laba maalmood ka hor maleeshiyaadka faano ee amxaarada ah la wareegeen gacan ku-haynta magaalo istaraatiiji ah oo qiyaastii siddeed iyo soddon meel u jirta caasimadda itoobiya ee adis ababa wilaayada jubbada dhexe ayaa mashruuc kobcinta dhanka xoolaha u sameysay xoola dhaqatada ku dhaqan degmada jilib ee wilaayadaas cumaan axmed duugo ayaa inoo faahfaahinayaa maalmihii lasoo dhaafay degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa ka socday mashruuca kobcinta dadka xoolo dhaqatada ah gaar ahaan dadka aanan haysanan xoolo ku filan oo ay ku maareeyaan naftooda mashruucan ayaa laga sameeyey degmooyinka salagle saakow bu-aale iyo jilib waxaana la xooleeyey dad gaaraya ilaa iyo soddon ruux oo ku noolaa degmooyinkaasi aan soo sheegnay xoolaha la siiyey oo ka koobnaa geello iyo ari ayaa iyagana gaaraya toddoba boqol oo neef oo ari ah siddeetan neef oo lo ah iyo toban neef oo geel ah arigah ayaa qof kasta waxaa la siiyey soddon iyo shan neef geela ayaa qofkiiba la siiyey shan neef oo u dhiganta nisaabka sakada halka lo-dana la siiyey qofkiiba toban neef oo lo ah duleedka degmada jilib oo aan tagay xilligii dadkaasi xoolaha la siinayey waxaan ka waraystay dareenkooda ku aadan xoolaha la siiyey aniga aadan sanay abiikar ayaa lii dhahaa deegaankayda waa baar deemaay harnaqa baar deemayan ku noolahay konton iyo laba sanan waa jiraa ilaahay ku mahadsan anoo ciddo iska joogo oo beerahay meelahay isku qodqodanaa ayaa lii yeeri maamulka islaamka ilaaha ma hadda iskale soo ammaaw xoolaa lagu siinaa ma haddaas ilaah iskale xoolo toban neef ah oo nacfi ah oo qurax badanaa lii sii waxaa liigu wacay oo lee siiyey loodan oo oo inta ka muuqato inaad dhaqaalaystaa rabaa hadduu ilaah edmo farxaddeedna aad iyo aad waay maanta lama koobi karo intaanoo lo eh maanta anoo xaafaddii iska joogo aleegu yimid soo baxa leegu yiri saalii siiyey marka muslimiinta meel walba ii joogaan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin
walaayada islaamka ay u wacday eriga soddon iyo shan neef waayo anaa iska leeh waxa haddaa la wareeyo walaayada islaam kor allah ka dhigo gaalada allah jabiyo islaamnimada jidkeeda allah noogu dilo
meesha hadda joogna galsha abikar waxa ii yeeray mujaahidiinta waaye soddon iyo shan neef aa lii siiyey cadowgooda allaha jabsha ilaahay idinkiisa waxaan ka baryayaa aniga farxad baa dareemayaa erigaas soddon iyo shan aad iyo aada u farxay waxaa waaye mataq waa iga badbadatay marka haddana mataqaana nin xoolla ahay mujaahidiinta iisoo garatay qaar ka mid a mas-uuliyiintii ku sugneed halkii xoolaha lagu bixinayay ayaa ii sheegay in dadkan loo gartay in la siiyo xoolaha ayna ku dhaqdaan dhulka miyiga ah iyagoona dadkaasi laga soo xulay deegaanada kala duwan ee degmooyinka wilaayada qaar ka mid a dadkii xoolaha la siiyey oo aan la sheekaystay ayaa ii sheegay inay rajeynayaan sannadaha soo socda inay ka mid noqon doonaan dadka bixinaya sakada looda tobanka neef inan dhaqaalaysta oo zake ay gaarta oo anina sakada aan ka bixiyey ayaan rabaa haddiis ilaahay ii suurteeye anig guurahan ahay miigaan deganahay wax yaraan haystay oo shan neef camal ah oo markay ii bataan oo sike ay ii gaaraan sida muslimiinta oo anna a u siiyo
xoolahaas lo-daasaa lii siiyey oo toban naif ah marka aadan u faraxsanahay ilaahay ku mahadsan balaa islaamkaa ku mahadsan aadaa liiga raqabta alxamdulilah
alxamdulilah shalay lo leym ahayn maanta lo ilaahay isii walaalaha mujaahidiinta aan ku mahad celinhayaa erigaas soddon iyo shan markii la tiri aad iyo aada u farxay farxad maahe waa waxa waaye mataq waa iga badbadatay marka haddana mataqaana nin xoolla ahay xoolahan waa dhaqaashanaa waa i badanaa markay mataqaanaa bisha sika ilaahayna gaarsiiye mujaahidiinta way imaanaysaa shek- sikaa bixinaa mashruuca kobcinta xoolaha ayna ka faa'iidaysteen dad fara badan oo nasiib u yeeshay ayaa noqonaya mid wax badan ku soo kordhin doono bulshada gaar ahaan dadka xoolo dhaqatada ah maktabka caafimaadka wilaayada hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaas walaalkan yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa maktabka caafimaadka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanka calcadde oo ah deegaan dhaca xadbeenaadka u dhexeeya gobolka hiiraan iyo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya maktabka caafimaadka ayaa dadka deegaanka u sameeyey adeegyo isugu jira baaritaanno caafimaad kombyuutar iyo daawada noocyadeeda kala duwan oo lacaglaan ah iyadoona ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan deegaankaasi bulshada deegaanka oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa kaga mahadceliyey adeega caafimaad ee uu sameeyey maktabka caafimaadka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan
annagoo dadweynihii ceeladda ah maanta waxaa noo yimid xaragadii caafimaadka noo yimid ayagoo na daaweeyey qof walba meeshii oo jiri ay ka haysay daawo ka sii ilaahay caafimaad leh daawo ay noo keeneen inay noo soo celceliyaan u baahanna gaalada ha jabta muslimiinta kor allah u qaada anigoo alxamdulilah degmada alcadda ku nool maanta waxaa noo keenay daawo casri ah walaayada islaamiga ah waxaan u baahanay alxamdulilah in la soo celiye waxaa waye caafimaad allah nagu siiya ayagana kor allah ka dhiga waxaa waye alxamdulilah islaamka ninkii uu gargaaraha oo dhan kor allah ka dhiga gaaladana allah jibiye insha allah biidnillahi kariim waxaan codsanaynaa daawadaas in nagula soo celiye mar labaad waxaa waye alxamdulilah si looga caafimaadana ilaahay baa ka rajeynaa insha allah walaayadana kor allah ka dhiga insha allah aniga waxaa laiga daaweynaa cudurro alxamdulilah iyo dhaafka ikfashika waxaa waye maxog xanuunka waxaa waye alxamdulilah tabareerada waxaasa laga daaweyna insha allah eelcado daawalisi sharoobi kaniiniyaalalisi inuu ilaahay barakeeyo waxaan joogaa horta baadiya joogan baadi waxaa laysi daawo oo oo nafaqa gurmadkani caafimaad ayaa qayb ka ah adeegyada kala duwan ee uu maamulka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan u qabto bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan mahadsanid yaasira warkii fiidnimo ee caawra dhegeystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh